shalay golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa ansixiyey saddex guddi qaran oo kale ah guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka iyo guddiga adeega garsoorka guddiyadan oo ah kuwo dastuuri ah oo sugaya ansixinta baarlamaanka ayaa waxaa hawshoodu ay noqon doontaa gaarsiinta dalka nidaam cadaaladeed maamul dhisan oo suuban iyo doorashooyin dimuqraadi ah oo xora oo soomaaliya ka dhaca sanadka labada kun lix iyo tobanka qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa waxaan ugu horreyn weydiiyey bal guddiyadaas inuu ka waramo
sharciga guddiga doorashooyinka qaranka wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbiso toddobiya labaatan xubnood oo kusoo baxay liiska kooban guddiga kalena guddiga xuduudahana sagaal qofood marka si ayadana fursad ay u helaan golaha wasiiradu sagaal iyo toban qofood baan kasoo gudbinay guddigaas guddiga kalena toddobiya labaatan qofood dood iyo kafakar dheer kadib waxaa loo saaray guddi kadibna goduhu waa u codeeyey waxaana lagu ansixiyey sagaal sagaal labada guddi ah wasiir guddiyadan maxay uga dhigan yihiin hanaanka higsiga labada kun lix iyo tobanka ama haddaan si kale u dhigo siyaasad ahaan ahmiyad intee leeg ayay uleeyihiin soomaaliya labadan guddi waa laba guddi oo aada iyo aada runtii muhim u ah muddo dheer in ka hor la sameeyey ay ahayd dabcan guddiga doorashooyinka qaranka waa guddiga loogu talagalay laba kun iyo lix iyo tobanka in uu doorashooyinka qaranka hago sida ay u dhici doonaan qaabka ay noqon doonaan dabcan isagoo la kaashanaya ama baarlamaanka iyo golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laakiin hogaanka doorashooyinka wixii hadda ka dambeeya wadanka wuxuu hoos imaanayaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo federaalka isaguna wuxuu ahaa guddi mar hore in la dhisa ay ahayd muhiimadiisuna waxay tahay wadanka waa tala federaal gareeyey gobollo la isku daray kuwo la kala saddex saddex iyo laba labo hadda siday isu qaadan karaan iyo ka badanba gobolladaas la isku darayna waxaa ka dhex jirta dood ah xuduuduhu gobollada dhexdooda xagee noqon doonaan sidee qaabka oo federaalka ee dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqayn doonaan arrimahaas oo dhan waxaa qaban doonaa guddigan federaalka iyo xuduudaha oo isagana ay ahayd runtii wakti hore in la dhiso labada guddi marka muhiimadoodu waxay tahay si doorasho ay u dhacdana guddiga doorashooyinka si maamul goboleedyadaas hadhow ay ayaga ruuxooda doorashada iyo aragtida laba kun iyo lix iyo tobanka ay uga qayb qaataanna waxaa kala xadayn doona oo kala habayn doona guddiga xuduudaha iyo federaalka marka runtii waa laba guddi oo aada iyo aada national level u ah aadna muhim ugu ah geedi u socodka laba kun iyo lix iyo tobanka ee dadka soomaaliyeed ay higsanayaan marka guddigan wuxuu noqonayaa guddi ka madax banaan siyaasadda dowladda oo doorashooyinka ka shaqeeya guddigaas dhamaan golaha wasiirada ansixiyey waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka baarlamaanka wuu ansixin doonaa muddo lix sana uu haystaa inuu ka shaqeeyo doorashooyinka qaranka waa guddi madax banaan wada shaqayn baa kala dhexayn doona wasaaradda arrimaha gudaha laakiin waa guddi heer dastuur ah baarlamaanka uu ansixin doono wasaaraddu aysan faragelin ku yeelan doonin iyo xukuumadda wa waa garta laakiin soo dhisidiisa wasaaradda arrimaha gudaha soo gudbiso laakiin ma kala tashateen dhinacyada kale siyaasadda soomaaliya ku lugta leh ama gobollada federaaliga ah ma kala tashateen dhismaha guddigan si fiican guddigan guddigan doorashooyinka iyo guddiyada kaleba labada guddiba waxaa soo gudbisay saddex boqol iyo konton iyo lix qofood sida sharcigu uu dhigayo waxaa loo saaray guddi hoosaad wasaaradda ee kala talinayay sidii loo soo yarayn lahaa oo dadkaa looga soo dhigi lahaa toddoba iyo labaatan meela iyo sagaal iyo toban qofood meela intii arrimahaasu socotay inta siyaasadda soomaaliya ama gobollada ha ahaato maamul goboleedyada ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato golaha siyaasadda iyo bulshadaba runtii aad baa looga talageliyey dad aan rajeyneyno inay dalka iyo dadka daacadna oo u yihiin u dadaali doonaan tababarkii iyo aqoontii loo baahnaana u leh arrinta doorashooyinka yaa yaa kusoo baxay loo soo xulay kadibna lasii yareeyo goluhu sii kala yareeyey dabcan baarlamaankay hormari doonaan oo isaguna sii kala sii kala xuli doona marka runtii howl weyn baa hortaala guddigaas hadii la iyo baarlamaanku ansixiyo waana rajayneynaa inuu ansixin doono waana shaqo weyn oo dadka iyo dalka soomaaliyeed uqabsano wa wa gartay waxaa kaloo jiray guddi isna guddiga adeega garsoorka oo golahu ay ansixiyeen bal isaga guddigaa waxa ay shaqadiisu noqonayso haddaad nala wadaagto guddiga adeega garsoorka dabcan wasaaradda cadaaladda ayaa soo gudbisay oo hor keentay golaha maanta waxaa sida sharcigu yahay waa inuu sagaal xubnood isaguna ka koobnaadaa hadda toddoba lasoo gudbiyey labana boosishinadooda banaan darteed waa guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo guddoomiyaha guddiga maxkamadda dastuuriga oo aan hadda labaduba dhisnayn toddobadii kale waa lasoo gudbiyey muhiimadiisu waxay noqon doontaa kawarqabidda iyo ogaanshaha cadaaladda systemka cadaaladeed ee soomaaliya ama khudaada ama xeer ilaaliyaasha ama nidaamka maxkamadaha iyo ka warqabkooda iyo kala controlkooda iyo magacaabistooda shaqo dhiibistooda ee howlahaas oo hore u jiri jiray yay ka shaqayn doonaan waa gartay haddaan arrimihii guddiyada halkaa uga baxo su-aal kale haddaan kaa weydiiyo shalay waxaa magaalada kismaayo lagu caleema saaray baarlamaanka cusub ee maamulka jubba cabashooyin badanna way jireen wasaaradaadu sidee ku maaraysay cabashadii faraha badneed ee kasoo yeeraysay qaar ka mid a dadka deegaanka baarlamaanka juba dabcan waa run cabashooyinka intii laga helayo mechanism iyo sharciga in loo wada nuglaado oo lawada dhegaysto waktiga cabashooyinka waa iska jiri doonaan hal maalina wax wada dhamaystir lama dhisi doono laakiin dabcan maamulka jubbana waa kala hadalnay marar badanna waa kala fariisanay in la soxo ballanqaadyo badan bay sameeyeen inay sixi doonaan anugu marka aad waxaan u aaminsanahay in de wax jiraan abaadka iyo dadka qayladooday ka muuqataa laakiin haddana in geedi socodku uu runtii sidii shala uu ahaa uu maanta ka horumarsan yahay aana kala hadalnay maamulka mar iyo labo ballanqaadkooduna uu yahay inay sixi doonaan marka dee in wax la bilaabo oo waxa bilaaban la saxa ayaa ka fudud inaan waxba la dhisin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo qadka teleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey